webhog ogaal eego warnungnan ku aragaanay xaqiiqada ku warramow adduunka afartiis geysa akhbaar walaayfadhiya idaal news ku xaqiiqsay dantii horumarka bulshada kanka dadaalow aan ku daayto degdeg ka booqoy websayte-ka idaala news com webka wararka xiiso leh iyo walidhii dhabdiyo ada ku helaasu idaala news com websayt inaynin badanayna dhexdhexaada idaala news com warar ingiriisi af soomaalilah kanka bandhikow idaala news com warwalyaad ha ku aragta idaala news com ummudahoodan laseeta ete maama emayka eraa booqoy idaala news com
soomaaliyeed ee ku nool dowlad goboleedka koonfur galbeed inay ka tashanayeen sidii ay doorkooda yacni siyaasiga ah ama siyaasadda ee kor loogu qaadi lahay aniga safarkayga wuxuu la xidhiidhaa intaas laba ajando oo aad iyo aad muhiim u ah waxa aniga aan u imiday waxay inaan murashaxayoon kaambeyn garaynayo uma imaanin baydhabo baydhabo waxaan u imiday arrinta doorashooyinka sidii u hagaagi lahayd horena ugu soco lahayd oo wakhtigeeda u qabsoomi lahayd waa ajandaha koowaad waxa waaye dadka reer baydhaba dowladdooda dowladda koonfur galbeed madaxdeeda iyo dhammaan baarlamaankeeda in aan ku dhiirigeliyo oo aan la socoto muhiimadda ay noo leedahay doorashooyinka inay dhacaan si nidaamsan u dhacaan wakhtigoodii ay dhacaan maxaanku raa dacwada iyo khilaafaadka iyo isqabqabsigu inay yaraadaan inta muhiimka noo ah oo maanta aan aniga u imiday oo aan danaynayo in aan dadka reer baydhabo iyo dowladdooda aan kala hadlahay kow waa kaas oo aan rabo in wakhtigaa nagu socdo wakhtigu waa kooban yahay shaqadu waa badan tahay mmana anfacayso ama nama kaalmaynayso isqabqabsiga iyo isjiidka iyo dibudhaca iyo kala caabsashada iyo doorashadan doorasho dadban waaye doorasho hal qof iyo hal cod ama aha wakiilaa jiro tii oday odayaashii dhaqanka oo ka sii hooseeyey oo ay la tashanayaan iyo wixii oo dhammoo maxaanku yidhahdaa ay qabanayaan marka waxaan u baahanna waxay tahay in hawsha la dardargeliyo wakhtigeedii lagu qabto sida si ugu fiican loo qabto oo aanay dibudhac iyo muxuu ahay daahis midna aanay gelin muhiimadda koowaad taas waaye oo aan u imiday muhiimadda labaad oon u imiday waxay tahay gabdhaha doorkoodii la cayimay ee boqolkiiba soddon ayay leeyihiin iyo sida ay boqolkiiba soddonkaas ku imaanayso oo la sheegay dowladda federaalka soomaaliya inay arrintaas dhab ka tahay oo aan meel looga noqonayo iyo meel looga waxaysma aanay jirin sidaas daraaddeed in dadka doorashooyinka ku lug lahayd dowlad goboleedkan joogo dhan ayagan inaan u sheegno arrintaasi siyaasad dalka siyaasad qaran oo dalkao dhan laysla qaatay waay dowlad goboleed gaara gaar u maahan beel gaara gaar u maahan dalka soomaaliya oo dhan siyaasad qaran oo uu leeyahay oo ah arrintaas lagu heshiiyey ee gabdhaha boqolkiiba soddon baarlamaanka in ay soo galaan ah in la xaqiijiya inay soo galaan labada arrimood oo aan maxaanku yidhaahdaay aan u imiday oo aan doonayo in la xaqiijiyo waa labadaas arrimood labada arrimood si ay u dhaqan galaan marka dadku in ay midaysnaadaan khilaafaadka la yareeyo isqabqabsiga iyo kala shakiga la yareeyo cabsida la kala qabo oo waa laybooba iyo waa nala muxuu ahay wareejina iyo waa laga dhaca iyo laleeyahay in la yareeyo oo yacnii intii laysku tanaasuli kara laysku tanaasulo dadkuna ay ku midoobaan muhiimadda jirta waa intaas sidaasaan wakhtiga aan ku wakhtiga hadduu naga dhacay wakhtigaa lagu daray wakhti kaleoo lagu daro oo noo harsan ma jiriyo wakhti kale oo noo dhiman oo noo harsan ma jiriyo fursadaan is siinay dowladda federaalka iyo maxaanku rahdaay dowlad goboleedyada jira ee madasha iyo dhammaan beesha caalamkuna ay ku garab taagan tahay waxay tahay dadka soomaaliyeed in fursad la siiyo fursaddii la siin jiray fursad ka ballaaran in la siiyo shalay haddii hal oday oo go'aan ka gaaraayay maanta waxaan dhahnay dadka ha la badiyo kursiga go'aanka ka gaaraayo oo ha laga dhigo tirada aad aragteen ee konton iyo kowda qofood ha laga dhigo konton iyo kow qofood waxaa looga dhiga waxay ahayd ka qaybgalka doorashada laga qaybgalaayo in kor loo qaado oo dadka soomaaliyeed haddii kulligood ha ka wada qayb galaanoo hal qof iyo hal cod ha uga qayb galaano xilligan hadda la jooga ay suurooba weyday in walba la ballaariyo si safarka dambe haddii aan la yidhaahdo ee laba kun iyo labaatan loo xaqiijiyo in hal qof iyo hal cod doorashada dalkoon ay ka dhacda ilahay idinkiis wayna dhacaysaa waxaan rabaa marka gabdhaheenna in aanay kala tegin isu duubnaadaan waan bogaadinaa hambalyaynaa kuwa muxuu ahay soo doontay kursiga oo raba waxaan leeyahay waa dhiirantiina sii dhiiranaada inta kalena ha kala shaqayso gabdhahaas inay kursiga yeeshaan gabdhaha qaanuun ma xirin sharci kale ma xirin dhaqankeenna soomaaliga oo reer miyiga ku salaysana gabdhaha caabku ahay dhaqankana qabiilaa iska leh gabdhaheennu marka haddii qabaa'ilkii ay ku kala dhex dhumaan oo ay la kala saftaan oo ay la kala waxaysmaan gabdhaha roolkooda uu yaraana gabdha ahaan ha laysugu hiliyo ha laysu ololeeyo tii rabtaana ha ku dhiirato tii kalon ayada markaas aan danaynaynin fasalkan maantaana taas rabto ha garab istaagto oo muxuu ahay ha ku dhiirato gabdhaha gabdhaha inta codaynayso in aad loo wacyigeliyo boqolkiiba soddon dadka codka bixinaya gabdha waaye horta boqoliyo soddonkaas in la xaqiijiyo inay codkooda codkooda gabdhaha inay siiyaan kabacdina raggana in muxuu adag- taas waa maxay marka boqolkiiba soddonkii gabdhaha u gaarka ahay kuraastooda leanna kursiga gabadha ay u tartamayso gabdha keligood ha u tartamaanaa la dhahay gabdha keligood ha u tartamaayo kursiga boqolkiiba soddon boqolkiiba toddobaatanka soo hartayne gabdho iyo wiilalba waa u tartami karaan marka gabdhuhu kuma xanibna oo keliya boqolkiiba soddonkaas boqolkiiba toddoba boqolkiiba toddobaatanka soo harayay u tartami karaan oo u furan ayadaas lafsadeedana ololaheeda in laga qayb galo laysku duubnaado laysxoojiyo u baahan tahay sidaas annaga waxaan u aragnaa inay tahay sida saxda ah gabdhuhuna inay calaamad u yihiin nabad sidaan horay uu sheegnay xilliga colaadda iyo isdilka iyo isdardarka iyo waxduminta ragaa loo baahan yahay murqa waaweyn oo waxaasoo dhan jijibiya adduunyada xilliga nabadda iyo deganaanshiyaha iyo horumarka ka shaqayntiisa gabdhaa loo baahan yahay li'anna deganaanshiyaa loogu baahan yahay dulqaadaa loo baahan yahay qof dadka u tacaatufaayo oo maxaan ku rahay naxariista ee ay ku jirto naxariistaasoo hooyooyinka iyo gabdhaha walaalaha keliya laga helo marka calaamad nabadeed oo dalka soomaaliya inuu nabadoobay ou degay oo markaan horumar iyo horusocod uu diyaar u yahay oo maxaan ku idhahdaa dagaalladii sokeeye ay dhammaadeen oo fawdadii dagaalladii sokeeye ka dambaysay ay dhammaatay oo maxaan ku idhahdaa cadowgii al-shabaab ahay aan ka adkaannay oon meel saarnay ay daliil u tahay calaamad u tahay gabdhuhu inay inay doorkooda dowladnimada inay kor loo soo qaado ayaguna isu qaadaan haddii aliyada marka gabdhaheennii waxaan idin leenahay muxuu ahaay dadaala garabkiin allah galo dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedyada eh, hoggaanka madasha qaran dhammaan waa idin garab taagan yihiin waxay idin garab taagan yihiin waxay idin garab taagan yihiin in aad heshaan mustawahaas iyo mowqifkaas aad leedihiin inaad heshaan ay idin garab taagan yihiin garabkiin allah galo mar walbona muxuu ahaay ilaa ay ka dhammaanayso doorashadana waa idin waa idin garab taagnaanayna waana idinla soconaynaa inay xaqiiqowdo arrintaas doorashadayda iyo kaambeynkayga markii xildhibaana la helay ka dambaysaa markaasaa ay yimaadaan oo dhallinyaro xildhibaanaha ay yimaadaan kabacdiyaan muxuu ahaay cod codka doo- codka doonashadiisu waa waa markaasi ka dambaytaa laakiin maanta madaxweynihii jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo rabo soomaaliya inay guulaysato hoggaankiisii iyo weli mas-uuliyaddiisii gudanayo oo ah doorashooyinkan inay dhacaan yaan ka shaqaynaynaa safarkan iyo safarada kuxigoon tegi doono kaasuu ku salaysan yahay kaambeynka iyo doorashada gabdhaha waa ag dhigtay tii soo baxday in biri codka siiso dhallinyaradana sidoo kale waxaan leeyahay adinkana guulaysta adinka hadde waa waa waa fursaddiinna waa badan tahay marka madax madoobaa maan ku haraa la yidhi dadka madaxooda caddaaday marka dhallinyarada fursadaasi ag taallaa ee, ayaga lafsadeeda waxay daliil u tahay dhallinyarada xooggii shalay loo adeegsaday dalka in la dumiyey ahayd maanta xoogga haddana loo adeegsanaayo dalka in la dhiso inay noqdaan waxay idin tahay adinkana sharaf marka waxaan leeyahay dhallinyaradu waxyaabihii horeo lagu dhumay oo dhan ha ka yimaadaano soomaaliyada cusub dowladnimada waxaan rabaa farriinta ugu dambaysa ii sheega waxay walaalay dowladnimadu waa muhim dowladnimada waa muhim gurigaan aan hoos joogno xafiisyadan qurqurxoon wanaaggan muxuu ahaay dalkan beledkan ka jiro dhan dowladnimo la dadkan beelahan jufooyinkan degaankan weligood waa deganaa jireen bishii december octobar november december aan dhahayn, laba kun iyo labayo tobankii markii la i doortay magaalada muqdisho kow mudaan ka baxay baydhabaan imid intaan imid maalintaasaan inta nimiday meel aan har ah oon dad kula hadalnon istaagnaan weyne qoraxdaan taagnayn intii joogta waa joogtaa anigaa kastoo yar mara yar saan iigu qabtay laakiin dadka akhyaarta kulli qoraxdaa la wada taagnaay meel inta laysugu taga la galo oo lagu hadla ma lahayn maantana waa u jeediin meeqa hoolaa ku taallo muxuu ahay magaaladan hadda oo lagu shiro oo baarlamaan ha fadhiisto xukuumad ha fadhiisto dhallinyara ha ku shirto meel kale muxuu ahay laysugu tago waxaasoo dhan dowladnimaday ku yimaadeen dowladnimaday ku yimaadeen mugi dadka baydhabo degan iyo dadka saddexdan gobol degan weligooday deganaayeen gobolladan iyo degaanadan iyo dalkan waa joogeen laakiin waxaan markii dowlad la helay yimaadeen berrina wax intaan ka sii weynaa imaanaya haddii ala yidhaah shaaric intaan kasii marka dowladnimadu muhiim waaye waxaad adiga ka rabtay haddaad ka weyda xataa dowladnimada inaad taageertid waa garab taagnaatid badiil badiil ma lihin badiilka dowladnimada waxa waaye meeshaan maxaa ka jiri jiray sanay- sanooyin ka hor meeshaan maxaa ka jiri jiray xaalkan saw ahaa jiray kaas waaye haddaan dowladnimada taageeri wayno dowladnimada garb istaagi wayno badiilka beddelka aan haysanno oon u noqonayna kaas le waaye kaasna waxaan u malaynaa qof naga mid ahoo jecel ama muxuu ahaay xiise u u haya ma jirto dowladnimada hala taageero dowlad bilaaw aan dhisaynaa khaladaad badanaa jiro cillado badanaa jiro tabashooyin badanoo dadku ay wax tabanayaanaa jiro laakiin waxaasoo dhan waxaa ka weyn dowladnimada marka gabdhaha iyo ragga dhallinyarada iyo dhallinyarada labada waa wada yihiin in loo istaago dowladnimada oo kii dowladnimada wax u dhimayna gacanta laga qabtanayo waa joog dowladdaan rabna annaga waa dhisohaynaa waa ku mashquulsannahay meeqo qofoodaa dowladda daraaddi dowladduu la shaqeeyaa dowladduu ka tirsan yahay dowladduu ka agdhowaa meeqo wiil iyo meeqo gabaraa loo dilay oo ninka cadowga ah dadka inay dowladda ka raacdeeyaan dowladnimada hor istaagaan rabaan u dileen dowladnimadu marka waa sidaas waana laysu geegeeye waaye koonfur galbeed keligeed qaran soomaaliyeed ma noqon karto dowlad goboleed kale oo asna qaran soomaaliyeed keligiis noqon kara ma jiro marka laysku wada tago kabacdian qaran soomaaliyeed dhisi karnaa qaran soomaaliyeed wuxuu dhismaa markii inta dhisan tahay oo xagga dhisan tahay oo mid kale ay dhisan tahay oo ayaa dalka dhan iyo dowladnimadana waa dhisan tahay laleeyahay garabkiina allaha galo guul iyo khayraa idiin rajaynaya aad iyo aadaan umahad